bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada qodobada warka doornimo qodobada aad maanta warka doornimo aad ku dhegaysa doontaan hadduu eebe inuu qadaro waxaa ka mid ah madaxweynaha galmudug oo dhagax dhigay dhismo cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha madaxweyne laftagareen oo isku shaandheen ku sameeyey golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed madaxweyne dani oo magacaabay guddi taakuleynta ciidamada taliya odowaa oo iska xaadiriyey furamaha hore ee dagaalka warka dibaddana waxa aad ku dhegaysan doontaan israa'iil oo beenisay eedeynta qaramada midoobay ee ah in waxyaalo ba'an ay gaarsiiyeen cusbitaalada ku yaalla khaza qodobadaasi wuxuu ku soo kordha ayaad warka ku dhagaysan doontaan hadduu eebe inuu qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay shirkadda korontada shabeelle
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka duhur kuwada oo ugu duhurka horona markan waxaad kusoo dhawaataan warkiiyo faahfaahsan aanu ku bilaabnay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdikaari qoorqohor oo weheliyey wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dubashaysiinta xukuumadda soomaaliya mudane cali yuusuf cali xoosh ayaa dhagax dhigay dhismaha xarunta wasaaradda arrimaha gudaha galmudug munaasabadaasa dhagax dhigga ayaa waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiinta xukuumadda soomaaliya cali yuusuf cali xoosh
badan oo wasaaraddu qabato waxaan u rajaynaynaa guulintaa ka sii badan annaguna wixii ka wasaarad ahaan wixii tabartaya iyo wixii dadaalka iyagaa waydinla dhinac istaagaynaa madaxweyne ku soo dhowow aad iyo aad baa u mahadsantihiin adiyo dowladdaadu maanta waxay noo tahay maalin runtii ka mida maalmaha horumarka iyo dib u dhiska dalka qayb weyn ay ka qabsoontay nooga mid tahay
dhanka kale madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqoor ayaa isna ka hadlay munaasabada lagu dhagax dhigay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya madaxweyne qorqoor oo arrimahaasi ka hadlayna wuxuu yidhi
maanta waxay noo tahay maalin runtii ka mida maalmaha horumarka iyo dib u dhiska dalka qayb weyn ay ka qabsoontay nooga mid tahay maalin aan halkan ka dhagax dhignay guriga ugu shaqada badan galmudug waa gurigii wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda galmudug horey waa lahayd xafiisyo laakiin dee kan waa gurigii baahiyaha oo runtii wasaaraddu ay qabtoo dhan lagu dabooli lahaa oo guri casriya ah dhammaan inta gacan ka geysatayna waa u mahad celinaynaa sida wasiirku sheegana dhaqsaalkan uga bilaaban doono insha allah waxaan leenahay waa maalmihii horumarka dardarta iyo xawliga ay galmudug ku socotay qayb ka mid a insha allah wasiir adiga iyo wasiirada kalena waxaan leenahay waa mahadsantihiin munaasabado kalena waa nagala soo qayb geli doontiin safarro kalena waa nagu maad doontiin insha allah marka soo dhowaada guul bay noo tahay horumar bay noo tahay insha allah waadin ku casuumaynaa kuwo kale oo adinku kan qayb baa ka ahaydeen kuwo kalena waan ku casuumaynaa oo annagu aan shaqadooda soo galnay marka waad noo soo laabanaysiin insha allah marka annaga wasaaraddaani wasaaradaha horey shaqo dhismaha looga lagu sameeyey laakiin dhismahan mar walba aan sugaynay oo dhismahan intaan baaxaddan leh oo baahiyahan o dhan koobaya aan sugaynay ay ka mid ahayd kuwa badan oo bilow hadda shaqadooda socoto ka mid maahayn laakiin maanta casriyeen iyo horumarin lagu sameeyey oo la dhagax dhigay gurigii oo dhinacyo badan looga qaybgeli lahaa sida wasiirku sheegay qaybtii odayaasha leh howlalkii shirar kale xafiisyadeedii iyo dhammaystiran leh
madaxweynaha koonfur galbeed ayaa golaha wasiirada maamulkaasi ku sameeyey isku shaandheen magacaabis sidii warbaahinta u sheegay afhayeenka koonfur galbeed afhayeenka oo arrimahaasi ka hadlayna wuxuu yidhi
bismillaah alxamdulilah uma wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah geeko taariikhdayeeta kowda bilo koowaad sanadka cusub madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagaren ayaa heer madaxweyne tiranambar jeniyatisiyatilli ka magacaabi xubno ku tirsan golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed soomaaliya madaxweyne laftagaren markiisa aragay dastuurka dowladda koonfur galbeed qodobka kontonaad farqada lamaad saddexaad iyo shanaad markii uusa aragii baa hadalanqaba dardargelinta howlaha dowladda iyo ahmiyadda golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed qodobka kontoisiyadaad farqada koowaad xarafka c madaxweyne laftagareen markiiuusa aragii aqoonto iyo waayo aragnimada mudanayaalkun jagadaha socota iyo lamagacaabi mahasaarey xeerkun qodobka koowaad magacaabo ku-xubnaha golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed soomaaliya laku bilaaba geeka oo taariikhda yeeta kowda janaay may madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen isku shaandheng iyo magacaawid ka suubiyay xubnaha cusub ee golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed soomaaliya sadak xusun magayaalyo hoostun cabdifitaax cali mursal iyo lagmagacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta koonfur galbeed safiya fows xawishow iyo lagmagacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo arrimo qoyska xasan maxamed cabdikariin iyo lagmagacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda koonfur galbeed xuseen maxamed daahir iyo lagmagacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada cali yuusuf cismaan iyo lagmagacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dowladda koonfur galbeed maxaad maxamed ciise iyo lagmagacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolo dhirta iyo daaqa dowladda koonfur galbeed nuur maxamed xasan iyo lagmagacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimo dastuurka ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya xeerku may dhaqangal nagada doone markiiusa saxiixa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagaren waana saxiixi wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
madaxweynaha maamulka puntland mudane saciid cabdulaahi deni ayaa wareegta uu soo saaray ku magacaabay guddiga taakuleyntiyo dareerka dhaawacyada ciidamada ee ka howlgala la dagaalanka al-shabaab ee puntland ka bilaabanaya waa siduu dani hadalka uu yidhi guddigan cusub uu magacaabay madaxweyne siciid deni ayaa isugu jiray wasiiro ka tirsan maamulkiisa iyo guddoomiyaal gobol iyo degmo kuwa oo si gaara ugu shaqayn doonaa taakuleynta ciidanka howlgalka ku jira ee sidoo kale dhaawacyada ciidamada soo gaaraa xubnaha guddigaasi oo la magacaabay ayaa waxaa ka mid ah wasiir saciid jaamac cali qoorsheel wasiir cabdulaahi bilanuur wasiir cabdiraxmaan axmed cabdulle wasiir yuusuf maxamed wacayse dhido la taliya axmed cabdihuure guddoomiyaha gobolka bari cabdirasaaqa cali saciid guddoomiyaha degmada boosaaso cabdifataax xaaji shanle madaxweyne deni ayaana faray afar ka mid ah wasaaradaha maamulkiisa ay ka mid yihiin wasaaradda amniga arrimaha gudaha iyo maaladii in ay shaqadooda ku gacansiiyaan xubnaha guddigan cusub oo uu magacaabay taakuleynta ciidamada ciidamada maamulka puntland ayaa isku diyaarinaya howlgal cusub oo la doonayo in kooxaha al-shabaab looga saaro buuraha gobolka bari waxaana abaabulka howlkani gobolka bari u jooga madaxweyne saciid deni iyo mas-uuliyiin kale taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliya sareeya gaas odowa yuusuf raagi ayaa kormeer uu ugu kuurgalayo xaaladooda ugu tagay ciidamada xooga dalka iyo ciidamada degaanka ee ka howlgala deegaanada iyo degmooyin ka tirsan gobolada soomaaliya jenaraal odowa ayaa tagay furmaha hore dagaalka ee ciidanka xooga dalka ay kaga soo yihiin degmada ceeldheer oo gobolkaasi galgaduud waxa uuna halkaasi kula kulmay saraakiisha iyo ciidanka xooga dalka ee halkaasi u jooga ka hortaga al-shabaab taliyaha ciidanka xooga dalka ayaa ciidamada uu la kulmay ku bogaadiyey intii u joogay xeeldheer in dadkooda dalkooda ay ka difaacaan al-shabaab si waa sidii waa hadal ku yiri wuxuuna ciidamada ku wargeliyey in ay u diyaargaroowaan howlgal cusub oo ka dhana al-shabaab loogu xoreynayo deegaanada ay weli ka taliyaan taliyaha xooga oo ku jira safar uu ku marayo furimaha dagaalka ee gobolada dhexe ee dalka ayaa xeeldheer ugu sii gudbiyey degmooyin kale oo xaro dheere ay ugu sarreyso isagoo uu ku horgalayaa xaaladaha ay ku sugan yihiin ciidamada qaranka iyo deegaanka ee dagaalka kula jira al-shabaab jenaraal odowa ayaana wada abaabul dagaal oo ka dhan ah al-shabaab ee ku sugan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada galmudug iyo mudug waxauna abaabulkani imaanayaa xili uu joogsaday howlgalladii ka dhanka ahaa la dagaalanka al-shabaab ee ka socday qeyba ka mid ah dalka soomaaliya halkaa aada naga dhagaysanaysaana waa redio joor markana warka dibadda sida lagu soo waramayo israa'iil ayaa beenisay warbixin ka soo baxday xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay oo sheegaya in weerarada israa'iil ee isbitaallada ay agagaarkooda ay nidaamka caafimaadka ee qasa ku xiriixeen in uu ku dhowaado burbur islamarkaana ay keentay walaac weyn oo ku saabsan dembiyada dagaalka iyo dembiyadii ka dhanka ah xuquuqda aadanaha bayaan ay soo saartay israa'iil ayaa lagu sheegay in warbixinta ay siyaasadeysan tahay iyadoo lagu eedeeyay xafiiska xuquuqul aadanaha ee qaramada midoobay inuu xiise u qabo dhalaaciynta israa'iil warbixinta qaramada midoobay ay baartay muddadii uu dhexaysay bilowga colaadii bishii juun ee sanadkan iyadoo si qoto dheer u sharaxday qaabka israa'iil u weerartay go'doomisay qasabna dadka ugu saartay isbitaallada taasoo horseeday dilka ama dhimashada bukaanada daraasaada ayaa sheegaysaa in adeemaha israa'iil ah in isbitaallada ay si qaldan u adeegsadaan kooxda xamaas ay yihiin eedeemo aan wax caddayn ah aan loo hayn hore madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ninka lagu magacaabo folkor turka ayaa wuxuu sheegay in isbitaallada khaza ay noqdeen darbi geeri ama dhimasho wasaaradda caafimaadka khazanaa waxay hore ugu degtay in caruurta dhallaanka ah ay u dhimanayaan xaalad la yidhaahdo habothermonia oo ah qabow daran gaar ahaan kuwa ku dhasha xeryaha qaxootiga oo ay ku nool yihiin boqolaal kun oo barakacayaal falastiiniyiin ah akhyaartan dhegeysanaysaa warkii dooranimo maanta halkaas ayuun kusoo gabagabeynaya alaaba warka waxaa idin socodsiiya anigoo cabdiqaadir maxamed imaana waxaa soo saara calika bin calika farsamadana waa alustaad cabdiqaadir maxamed yuusuf balaaganogo isku duwanaa waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo